adeerdeegaan kala beer iyo guud ahaan xaalad degmadoodna waa fiican tahay waa degan tahay dhibkii hore ma ahane dhib kale hadda kama dhicin sidaa faro la socotay halkaas nin baa ku dhintay kadibna beeluhu waa isku soo cilmeen sida alaama dhacda markii shido meel ay ka dhacdo waxaan ku guuleysanay in ciidamadii iyo dadkii isku soo gurmaday la kala qaado xaaladiina lagu soo dabaalo nabadgelyo iyo rajadii hore ee awal lagu jiray waxaan rajaynaynaa dhibkii hore oo dhacay mid ka dambeeyana soo dhicin insha allahu tacaala maxay tahay hawshan ma hawl hadda un soo ani hadda hor labaa mise waa hawl soo noqnoqotay oo waxyaala hore oo hore loo kala tirsanayo daba socota
hawshan hawl waxay ahayd muddo soo jiitamaysay soonahan ka dhacday gaalkacya ka dhacday sida la sheegayo waxyaalo badan oo laba belood ku dhex jira baa jiray marka arrintii hore baan sidii la rabay dabcan aan u dhammaan ama aan loo xalalin marka waxaan rajaynaynaa hadda hawshaas wax fiican laga qaban doona haddii ilaaha idmo arrintaanina waxay ku taxalluqday qaabka foosha xun ee dhaqanka iyo diinta iyo islaamtinimada iyo binaadatinimada intaba aan ku fiicnayn taas oo ah qof meel maraya in loo dilo ree hebel marka waxaan rajaynaynaa ilaahay arrintaas somalilan uu ka saaro arrintaasna ay dhacda tii ugu dambeysay oo hadda dhacda muxuu kusoo bilowday oo arrintan macnihii ay ka kacday hawshan macnihii soo soo jiitamasay sida hadda ka dhawaajisay arrintan waxay ka dhacday arrin igu horreysay weyaan intii aan degmada laysoo magacaabin dhul laysku qabtay oo laysku xabadeeyey shida ka dhacday kadibna keentay in maaragtay dil iyo in maaragtay laisdaba galo marka aanooyinka ama qaabkan qabiilaadka iskugu dhacaan waxu dhacay un bay ahayd wax kasii duwan maaha mar haddii aad sheegtay in ay muddo soo jiitamisay hore ee u dhacday haddana ay macnay soo cusboonaatay maxaa go-aamadii hore loo gaaray fulinteedii iyo waxeed qiimeyn lagu sameyn waayey adeer waxaa la socotaa dadkan soomaalida badan oo wada hugeysan yihiin oo nin kasta qorigiisa abuu wataa meel kastana maaragtay booliisku ma taagna ama hay-adaha ammaanka ka shaqeeya marka dhibku wuu dhacayaa laakiin muxuu dhacay lama odhanayo see wax loo qabtaa la odhanayaa annaga intiina saarnayd ka mas-uul ahaan ama ka maamul ahaan waa u gurmanay arrintaas in maaragtay aan dhibkii dhacay dhib damba ka dhicin ayagoo marka soo weeraray oo xabadda socota baan kala dhex galnay aan kala istaajinay taliyaha qaybta booliiskaaba markiiba noo yimid gudoomiyaha gobolkaa yimid saraakiisha ammaanka gobolka mudug oo dhan halxaba kama harin taasi waxay ku tusaysaa mugud miisaanka arrintu ay lahayd iyo walaaca laga qabay iyadoo aan dadku rabin in maaragtay dadkaan walaalaha in shida dhex marto qofna usan raalli ka noqonay shimadaaan kaga qayb qaadatay odayaashaan ka qayb qaadatay cid walba oo ka qayb qaadatayna u mahad celinaynaa inkastoo ay gudubkay waajib saarnaa marka arrimuhu way dhacayaan waana caado waana wax iska iska jira oo jiri doona inta la nool yahay laakiin waxaa muhiima in dadku ay maaragtay ka digtoonaadaan layska wacyigeliyo wixii dhiba oo dhacayna inaan lasii siyaadin halkaas lagu dabiyaadseeyo oo lagu dameeyo bal si guud haddii aad maani ugu faahfaahiso annagii dhegeystayaashaba tallaabooyinka aad ka maamul ahaan aad qaadeen ilaa iyo hadda iyo meesha wax idiin marayaan tallaabooyinka aan qaadnay waxay ahayd sida horey aan kuu sheegay waxay ahayd in ciidamadii horta la kala qaado oo meesha gurmud baa ka dhacay meelo kala duwan laba qoloba ay iskaga timid inaanu kala fogeyno ayagii maaragtay qolo kasta beyskeedii hore aan ku celinno ama goobihii hore ay ka yimaadeen oo aanay isku dhowaan laba ciidan ama iskulaalin oo maaragtay shaqaada ka dhex hayso keliya hadda meesha waxaa ku sugan dadkii deegaanka ahaa dadka deegaankaana waa la xalaali karaa hawshooda laakiin ciidamada gurmudka ku yimid waa la ceshay arrintaasu waxay ahayd qodobka ugu weyn uguna miisaanka badan uguna muhiimsanaa in saas la sameeyo taas waa ku guuleysanay allah baa ku mahadsan qodobka labaad waxaa weeye in markii gacan kudhignihii la waayey la qabto maaragtay dad caa'iladiisa adeeradiisa iyo dadkii ugu dhowaa si qaad goob loo galo oo maaragtay loo helo qofkii dembigaa geystay iyadoo aan saas looga hareynayn cid kastoo arrintaa kulaha kulug lahayd ama ha horeyso ama ha dambayse la dabageli doona haddii alla idmo lana soo qaban doono dhinaca kale bal ka waran dhinaca hadda odayaal dhaqameedka iyo dhinacooda ilaa iyo hadda macni maxaa tallaabo ka qabsan dooga sheegi kartaa ayar arrintu waa dawaa dhaweyd wax kastaana hadday dhacaan isla markiiba xalku ma ma fududa waktibay qaadanaysaa marka odayaashu waa dadaalayaan maamulkuna waa dadaalayaan laakiin juuriga ugu badan waxaa geliya arrintaas maamulka odayaashuna way shaqeynaya dadka deegaankuba insha allahu tacaala marka way socotaa waa bilow waa garta ugu dambeyntii marka maxaad baaqoo jeedinaysaa samaca soomaaliyada ku dhegeysanaya baaqa aan jeedinayn waxaa weeye qof kasta horta waxaan u sheegayaa oo arrintaas lug ku leh inuu ilaahay kaga cabsado wixii wanaagada uu ka qaban karana uu ka qabto sharkiisana uu ka ceshiyo waayo qofka haddaad dhibaato ka teliso dhibaatadu akhriya adduunba aday kugu daran tahay oo ku saameynaysaa marka qof kasta oo beelahaas ka mid ah iyo waxgaradkooda iyo ogaashooda waxaan rajeynayaa inay ka awood bataan inta xumaanta ka shaqeynaysa iyadoo aan ogahay maanta dadka xumaanta ka shaqeynaya inuu badan yahay waxaan kaloo u sheegayaa qof kasta oo bini aadana dhimashadiisa inaan la jeclaysaa sababtoo ah allah baa ku xukumay oo waa dhimanayaa qofkuna waxa uu wax ku tar badan yahay nolosha qofkii wax afiya oo tasaamux sameeyana ilaahay baa u qabaya wuuna barakoobaya laakiin sharaf iyo cisi kuma waayo sharaf iyo cisi wuxuu ku helayaa inuu wax afiyo marka waxaan ku baaqayaa maadaama dad walaala ay yihiin soomaali ay yihiin islaam ay yihiin inaysan dhibkaas sii wadin ee ay damiyaan iskuna samraan saasaan ugu baaqayaa ilahina waxaan ka baryaa dadka soomaaliyeed oo dhan iyo dadka islaamka iyo inaan ilaahay masaalix iyo khayr dhex dhigo iyo wanaag dilka iyo dhibaatada iyo qaxa iyo shidooyinkana ilaahay inuu soomaali ka saaro insha allahu tacaala